aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi xaafadda shajaaciya ee ku taala waqooyiga magaalada khaza duqanaadu xooggan oo xagga cirka ayay ciidamada yuhuda ka geysteen waxaana ku shahiday duqinta sida la soo warinayo canug yaro falastiiniya halkii ay ku dhaawacantay hooyadiisa guri ku yaalay xerada nuseyraad ee bartamaha marinka godoonsana khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuda ka geysteen duqan uxushlimo ah waxaana duqaynta halkaasi ka dhacday ku sheegaday saddex ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan duqayma saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza waxaa ku shahiideen ka badan afartan iyo sagaal ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen tobannaan ruux oo kale xasuuqaad u daran oo ay ciidanka yuhuda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istiishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuda geysteen saacadii lasoo dhaafa ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan konton iyo kow ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol lixdan iyo afar ruux oo kale nidaamka g b s-ka ee kuuriyada koonfureed ayaa lagu furay tashwiish waxay shaaca ka qaadeen militariga kuuriyada koonfureed in dowladda kuuriyada waqooyi ee shalay ilaa iyo maanta tashwiish ku furtay nidaamka lagu xadiida boosaska ee loo soo gaabiya g b s waxayna midaas saameyn ku yeelatay howlihii maraakiibta iyo diyaaradaha gaarka loo leeyahay sida ay sheegtay wakaalada wararka ee royters war ka soo baxay dowladda kuuriyada koonfureed ayaa waxaa lagula teliyey maraakiibta iyo diyaaradaha ka howlgala aagga badda galbeed inay ka digtoonaadaan calaamadaha qaldanay uu sheegayo g b s-ka ku xidhan kuuriyada waqooyi taliyaha guud ee ciidamada dalkaas ayaana ku wargeliyey dowladda kuuriyada waqooyi inay si deg deg ah u joojiyaan daandaansiga iyo xadgudubyada ee wadaan baryahan dambe waxaana uu ku goodiyey inay tallaabo qaadi doonaan wixii ka imaadanay mas-uuliyaddeeda xambaari doonta iyada duqin ka dhacday waddanka suuriya ayaa waxay geysatay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira duqin aad u xoogan ayay ciidamada maamulka saynada yuhuda ka geysteen deegaanka sayidul zaynab ee ku yaala baadiyaha fog ee magaalada dimashik ee caasimadda waddanka suuriya waxaana la soo warinaya in halkaas uu ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira wakaalada wararka ee suuriya ayaa waxay soo warinaysaa in diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ee si arxandara u duqeeyeen baadiyay ku dhaqan yihiin dad shacab ah waxayna sheegtay wakaalada in duqayntan oo dhacday gelinkii dambe ee maanta ay ku dhinteen shan ruux halkii ay ku dhaawacmeen siddeed ruux oo kale ma jiro wax warra oo dhankeeda ka soo baxay maamulka yuhuudda balse waxaa muddooyinkii dambe waddanka suuriya ka dhacayay duqaymo ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maamulka saynada yuhuudda kuwaasoo ay ku bartilmaamaysanayaan goobaha ay degan yihiin milatariga waddanka suuriya iyo weliba wararada taabacsan dowladda shiicada iiraan dowladda yukrain ayaa loo dayactiraya hubkii kaga imaaday dhanka dowladda maraykanka maraykanka ayaa waxaa la warinaya inuu doonayo in dalka yukrain uu u diro shirkado dayactir ku sameynayo hubkii tirada badna ee horey ugu deeqay xukuumadda kiyef si ay ugala dagaalanta ruushka waxayna midani ku soo aadaysaa iyadoo dagaalka u dhexeeya dowladahan uu sii xoogeysanayo wakiil ka socda wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa sheegay in wasaaradda ay u ogolaani doonto shirkadaha difaaci ee gaarka loo leeyahay in la geeyo dalka yukrain si ay ciidamada ugu caawiyaan hagaajinta iyo dayactirka qalabkii uu maraykanka hor ugu deeqay sargaal ka tirsan wasaaradda difaaca ayaa sheegay in shaqaale ay ka fogaani doonaan jidda hore ee dagaalka islamarkaana aysan ka qayb qaadan doonin dagaalka ka dhanka ciidamada ruushka dowladda maraykanka ayaa waxay damacsan tahay inay qarash garayso dhammaan dhaqaalihii miisaaniyadeed ee loo qoondeeyey yukrain kahor intaan la caleema saarin madaxweynaha la doortay ee jamhuuriga donald trump xukuumadda tehraan ayaa iska fogeysay eedeema maraykanka ee u soo jeedisay dowladda shiicada iiraan ayaa waxay maalintii shalay beenisay eedeemaha maraykanka ee ku aadan kuluglayaashiyaha shirqoolla dil ah oo la sheegay in loo maleegayay saraakiil uu ka mid yahay madaxweynaha la doortay ee donald trump waxayna shaacisay inaanay waxba ka jirin iiraan ayaana sheegtay in eedeemahaasi gaar ahaan kuwa lagu bartilmaamaysanaya madaxweynaha la doortay ee donald trump ay yihiin midaan saliyaara toona lahayn oo been abuur ah bayaanay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraan kuna saxiixina afhayanka wasaaradda ayaa lagu sheegay in eedeemaha ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin oo gebiyahaantooda la aqbali karin ku-alcelinta eedeemaha waa shirqool ay maleegayaan maamulka sahaynada iyo cadowga iiraan say u adkeeyaan arrimaha u dhexeeya washington iyo tahraan ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ugu dambeyntii dad aad u fara badan ayaa ku barakacay daadad ku dhuftay dalka sood sudan dalka sood sudan ayaa waxaa la soo waranaya inay ku dhufteen daadad gallaaftay nolosha in badan oo ka mid ah shacabka ku dhaqan dalkaasi waxayna sheegaysaa qaramada midoobay in ku dhowaad hal dhibic afar milyan oo qof ay saameeyeen daadadka ku dhuftay dalka sood sudan halka in ka badan saddex boqol toddobaatan iyo sagaal kun oo ruuxna ay ku barakaceen qaramada midoobe ayaana waxay ka digaysaa in halkaas ay ka dilaacaan cudurro kala duwan oo ay ka mid tahay duumada daadadka iyo fataadaha ka soconaya waddankaas ayaana la sheegaya inay yihiin kuwii ugu darnaay soo mara warbaynada ku sugan dalkaas ayaana waxay soo warinayaan in hal dhibic afar milyan oo qof ay saameeyeen daadadka ku dhuftay afartan iyo saddex degmo iyo degmada abiya ay ku murunsan yihiin sudan iyo sood sudan halka in ka badan saddex boqol sagaashan toddoba kun oo qofna ay ka barakaceen labiyo labaatan degmo bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ay in ka badan toddoba boqol oo kun oo qof ay saameeyeen daadad ku dhuftay dalkaasi wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa